soddon iyo saddex arday oo baratay culuumta shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxday macadka imaamu shaafici ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay deegaanka coodanleh ee hoos yimaada degmada qorilugud ee gobolka buuhood leh munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka machadka waalidiin macalimiin culimudiin arday odayaal iyo ardayda loo qabtay munaasabadda maamulaha macadka imaamu shaafici cabdixaafid cusmaan axmed ayaa ka warbixiyay tirada ardayda iyo heerarka ay soo mareen ardada maanta aynu waxweeyaan xafladooda u fadhinaa ee ka qalin jebisay waa saddex iyo soddon arday runtii tiraynta labanlaabkeedna hore ayay uga baxday dafcadan maantana waa tii saddexaad waxayna barteen culuumta kala duduwan haddaynu isu daagno tafsiirka waxay barteen dhowr jis maca daalika xadiidka waxay barteen kitaabka loo yaqaano miyaatulxadiidka iyo arbaciina nawowiga cimtataa xikaamka maca daalika xagga fiqiga haddaynu eegno waxay barteen kitaabka loo yaqaan maadal fiqi athani wathaalith waxay barteen sidoo kale safiinatu najaax safiinatu salaa ayaabu shujaaca faniyada culumta islaamka sida siirada kale ayay dhigteen naxwaha ayay sidoo kale dhigteen xagga tajwiidkay dhigteen ee qur-aankaiyo culumtiisay dhigteen sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maxadkeenna weyn ee imaam shaafici runtii maxadkeenna gacanta ku haya ee barbaariya ee ardaydeenna xaggaa joogtana gacanta ku haya sheekh yuusuf iyo guud ahaan macallimiinta iyo maamulayaasha iyo howlwadaynada maxadka allah subxaana wa tacaala ha barakeeyo insha allahu ardayda waxaan leenahay arday dadaalkii runtii waad muujiseen dadaal badan baad muujiseen habgar badan baad muujiseen allah subxaana wa tacala ha idin barakeeyo halkaa ka sii wada oo dadaalkiina sii lamalaaba maanta markaa boqol iyo soddon arday ah oo runtii fanni kasta oo culuumta ka mida wax ka yaqaana kitaab kastoo waxa weeyaan loo bilaabana garanaya aynu haysanno waa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadnaqno qaar ka mid ah marjarabta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ee ay ku qalin jebinayaan dafcaddii saddexaad ardayda coodanle ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala nimcada ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh aan la soo koobi karaynin waxaan kaloo u mahadnaqaynaa wafdida ballaaran ee culimmada ah ee inooga timi magaalada burco oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha markasta imaamu shaafici cid kasta oo iska keen garab taagtay talo iyo waxtar iyo dhiirigelin aad iyo aad baan ayagana u ducaynayaa qurbajoogtii nagala qayb qaadatay runtii dadaalka kan iyo haddaa layd maayo ka kale ee aan iminka ku sii soconnee jecellahay inaannu gaadhaba ku anfaco meel bay soo gaadheen diintii ilaahay bay soo barteen juhdi baa la soo geliyey macallinkii waxbaray baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mar kasta imaam shaafici isagana aad baan ugu mahadnaqaynaa dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo macadka tan iyo markii la aasaasay